haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa alaaba isku soo duwa soona jeediya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo cusboonaaday doodii la xidhiirtay weerarkii sannadkii hore loo geystay qunsuliyadda maraykanku ku leeyahay magaalada banghazi ee dalka liibiya toddobaadkan ayaa sarkaal ka tirsanaa kooxda diblomaasiyiinta maraykanka ee dalka liibiya uu sheegay in isaga naftiisu u codsaday in qunsuliyadda ilaalo la siiyo hase yeeshee madaxdii wasaaradda arrimaha dibadda ee washington ku sugnaa xilligaas ay arrintaasi ka gaabiyeen sarkaalkan oo lagu magacaabo gregory higgs ayaa ka hor markhaati furayey koongareeska maraykanka isaga oo wax laga weydiinayay wixii dhacay arrintan ayaa hadalhayn badan ka bilowday warbaahinta maraykanka dhexdeeda haddaba waxaa soo cusboonaysiiyey iyo in eedaymaha master higgs ay yihiin kuwo wax ku-ool ah ayaa waxaan wax ka weydiiyey xuseen cabdikariim gendhish oo ku sugan magaalada rally ee gobolka north carolina waxay aad ugu muuqataa in arrintan fadeexadan bangazi ay xisbiga jamhuurigu dan uga leeyihiin in ay ku daamaj gareeyaan laba siyaasadood oo isdaba taala mid waxa weeye doorashada soo socota maaragtay xildhibaanada two thousand fourteen dhici doonta in ay ay ku maintain gareeyaan oo ay dib u hantaan golaha baarlamaanka hoose isla markaasna ay isku dayaan inay qabsadaan baarlamaanka qaybtiisa sare ama senadka waxa loo yaqaano oo hadda ay dimuqraatku ku xoog badan yihiin sidaasi la eg ayay isku dayayaan in haddii obama uu xilka wareejiyo saddex sano wakti laga joogo wakti saddex sano u dhiman tahay in aanay hillary imaan oo aad ay ugu uga baqayaan in ay arrintii xisbiga dimuqraatiga iyo siyaasaddii clinton iyo obama ay dib uay hore usii socoto oo ay mar kale guulaystaan sidaa darteed waa scandal la rabo in siyaasadeed oo la doonayo in daamaj weyn loogu geysto xisbiga dimuqraadiga ee waddanka haysta xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa dhinaciisa ka sheegay inuu aad uga xun yahay in dhacdadii banghazi la siyaasadeeyey waa musiibo dhacday laakiin waxaan dhibsanayaa in arrinta loo bedelo siyaasad meedhan daba dheeraata islamarkaasna aan waxba inooga sheegaynin wixii dhacay ayuu yidhi xisbiga jamhuuriga ayaa cadaadis daran ku haya maamulka obama khamiistiina dhaaftay ayaa afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska maraykanka john baynor uu sheegay in baadhista uu xisbigiisu garwadeenka ka yahay ay muujinayso in aqalka cadu meesha ka saaray qaar ka mida qoraalladii lagu qoray iimeelo laysku diray oo sheegaya in argagixisa ay falkii banghazi ku lug lahayd baynor ayaa maamulka obama ugu baaqay in lasoo bandhigo iimayladii laisweydaarsaday si arrintaasi baadhis dheeraada loogu sameeyo nofembartii hore madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu aad ugu farxi lahaa in sida koongareesku uu doonayo uu arrinta ugala shaqeeyo waa hagaag hadda ayuu fursad haystaa si aannu u gaadhno gunta wixii banghazi ka dhacay ayuu yidhi doodan oo dhowr maalmood soo socotay ayaa madaxweyne obama uu maalintii shalay ahayd ka hadlay isagoo oo diiday isweydiinta ka socota weerarkii banghazi iyo dilkii ka dhashay ee loo geystay denjire stevens iyo saddex qof oo kale oo maraykana hadal uu sheegay isagoo aqalka cad shir jaraa'id kula qabanaya ra'iisul wasaaraha britain david cameron ayaa obama uu dhaleecaynta kaga imanaysa jamhuuriga ku sheegay bandhig siyaasadeed
yaa isku dayaya inuu arrin daboolo ama qariyo saddex cisho marka arrintanoo dhan waa mid caqliga ka hor imanaysa soo noqnoqoshadeeduna haddii aynu run u hadalno waa arrin ay ka dambeeyaan ujeeddooyin iyo dana siyaasadeed iyada oo labada dhinac u mid walba meeshiisa ku adkaysanayo ayaa waxaan xuseen gindhish weydiiyey khaladada ay jamhuurigu ku doodayaan iyo in khaladadaasi ay maamulka obama dhibaato siyaasadeed u keeni karaan arrintan xoogaa mistake yaryar waa uu jiraa oo waxa ay sameeyeen waxa la yidhaahdo talking point sida looga hadlayo ayay arrintan aad uga u farageliyeen markii ay arrintu dhacday iyagoo tilmaamay in aan laga dhigin wax ay ku shuqul leedahay alqaacida ama markaas waxaan loo yaqaano terrorismka ama muxuu ahayd aan aad looga muujin hadal ahaan ayaa emailkaas ku qoray taas ayaa looga dhigay inay wax qarinayeen laakiin haddii la fiiriyo sida ay wax uga qabteen ama dadaalka ay samaysay dowlad markii ay arrintaanu dhacday iyo markii loo la qiyaasay in wax ay soo socdaan ma ahan mid keeni kays- keeni karta waxa la yidhaahdo high treason ama khayaano qaran wuu madaxweynuhu sameeyey ama dadka la shaqeeya madaxweynaha ee wasiirkii gaashaandhiga baneeta muxuu ahaa ee madaxweyne ku-xigeenka joe biden ama ninkan hadda la leeyahay ee chief staffka waa madaxweynaha midkoodna wax qarin ah oo high treason ama khiyaano qaran oo aada u weyn oo la sheegi karo ma jirto laakiin waxa yaalla waxa weeye maadaama obama uu xukumayo dalka maraykanka shan sano afartii sane oo horreysay iyo sanadkii shanaad oo hadda socda ee aanay marna dhicin iskandallo xoog leh oo dhibaato u geystay xisbiga dimuqraadka jam- xisbiga dimhu- jamhuurigu waxay isku dayayaan wax kasta oo u suurtogeli kara in ay damage u geystaan haddii kale waxaa imaan karta haddii dhaqaalihii waddanka koray haddii sumcaddii dibadda ee waddanka maraykanka iyo eh, dhibaatooyinkii eh, ay ay aada u xalliyeen waxyaalo badan oo dunida ka dhacay marka waa bilow dagaal ah, wax badan socon doona oo siyaasadeed oo ka dhexeeya xisbiga jamhuuriga ah iyo kan dimuqraadiga ah
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankuon maanta ku soo qaadannay dood ka soo cusboonaatay weerarkii sannadkii hore loo geystay qunsuliyadda maraykanku ku lahaa magaalada banghaazi ee dalka liibiya intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo xubintaasi umuuraha maraykanka alaaba noo soo diyaariya halkanna kasoo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a